waxaa deegaanada waqooyiga hargeysa iyo gabiiley lagu guulaystay in laga qodo lix ceel oo ceelasha dhaadheer iyadoo uu qoday ceelashaas riig casri ah oo ay ku deeqday dowladda imaaraadka carabta biyaha ceelashan ayaa waxa ay wax ka tarayaan mustaqbalka biyoyaraanta ka taagan hargeysa iyo deegaanada ku dhowdhow wariyaha b b c da axmed sayid cige ayaa ceelashaasi ka waraystay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha somalilan injineer axmed ibraahim suldaan wuxuuna weydiiyey ugu horreyn laba ceel oo riigaasi uu ka qoday meesha la yidhaahdo botor oo u dhow gabiiley
laba ceel baa yaa laga qoday botor labadaa ceel waxa weeye aada baa loogu guulaystay biyo badan bay leeyihiin mid dhinaca gabaley buu soo saaran yahay midna xagga wuxuu kalabaydh buu ku dhow yahay markaa labadaa ceel waa successful weeyi waxaa talagalka yagu yahay in ceelkan soke xagga gabaleyna gabaley iyo boqor lagu soo xidho ceelka galbeedna wajaal iyo kalabaydh iyo wixii eriyadaas laga waraabiyo oo markaa biyo uu siiyo miya uu biyo siiyo waad og tahay caan axmedow wajaale waa meelaha xagga biyaha ugu liita waa magaalo weyn oo ganacsi oo laysugu yimi isla markaa biyo source biyooda ku dhowi ma jiro markaa qorshaha ugu weyne waxa weeye in magaalada wajaale weyne xadka ku taalla biyo la gaadhsiiyo biyuhuna way ku filan yihin
markaa labadan ceel riigi baa qoday dowladda abudabay ay idinsoo siisay si ay ceelal badan ay dadka ay ugu qodaan goorma markaasi la gaadhsiinaya beebabkii meelahaasi waxaa la gaadhsiinayaa qorshuhu axmedow qorsho fudud maaha lacag fara badan buu u baahan yahay laakiin ku talagalku waxa weeye in marka hore station weyn laga dhiso meel kalabaydhka ku dhow oo taag ah si loogu waraabiyo bygrafity kalabaydh iyo wajaalaba marka dhismaha water stationka laftiisu wakti buu qaadanaya pipelinekuna waxa weeye wuu kala qaybsan yahay oo unicef iyo african seventy baa ballan qaaday african seventy waxay geynaysaa ceelka ka qaadaysa waxay gaadhsiinaysaa kalabaydh kalabaydh ilaa wajaalana qorshaha unicef buu ugu jiraa marka waxna waa la hayaa waxna way maqan yihiin wakti lama sheegi karo laakiin waktiga dhow unbay arrintaas suurtagelaysa
markaa kan gabiilayna goorma helaysa iyaduna beebka loo soo xidhiidhinaya gabiilayna waa la mid ceelkan gabilay wuxuu isna lagu xoojinayaa ceelashii biyaha yaraaye gabilay hore u jiray baa lagu soo xidhi doonaa markaa samsam private company la yidhaha baa imika maamulo biyaha gabilay iyagaa loogu soo xidhayaa wuxuu ka mid noqon doonaa barnaamijkii triple b ga ahaa public private partnership kii ay qoladii samsam hawsheeda waday ayaa kana lagu joyn garaynaya dabeeto uu ku biiraya waxaa kale oo jirta in riigani uu qoday markaad eegto dhinacan waqooyiga hargeysa meesha la yidhahdo xunba weyne beer oo aada loogu guulaystay afartaa ceel dherarkooda waxa weeye marka laysku celceliyo boqol iyo shan iyo soddon baa ugu dheer biyo aada u tayo badan baa ilaahay meesha inaga siiyey afar ceel buu dhammaystira iminka nimankii fasax bay galeen bisha rabadaan dabayaaqadeedii waxay soo noqonayaan haddii eeba idinkiisa leeyahay bacda ciid bay soo noqonayaan qorshaha waxa weeye in ceelashaa la badiyo oo ilaa toban ceeloo kalaan la gaadhsiiyo tirada
markaa xaggee bay waraabinayaan biyaha faraha badan markaa biyahaasi waxay waraabinayaan waa alternative source of water for hargeysa weeyi hargeysay waraabinayaan waxaa la doonaya haddii la yidhaha in pipeline lasoo dhigo ilaa afartan kilomitr dabeeto lagu soo xidho kayd weyn oo u qorshaysan yahay in laga sameeyo naasa hablood lagu soo xidho dabeeto magaaladu si sahlan biyaha markaa ay u hesho
riigani markaasi muxuu kale ceelal uu qodaya waatii qorshe u ahaa ilaa iyo gobolladoo dhan inuu taga eh ma intaasuu ku egyahay maya axmedow kuma eka waxa weeye in dalka dham guud ahaan la wada gaadhsiiya ayaa qorshaha ku jirta agaasimo guud axmed ibraahim suldaan waxaa kaloo jirta in riigan waad ogeydo koonfurta hargeysa markii uu ka qodayay ceelasha aad sheegteen inay ku dheeraadeen isla mar ahaantaasina qalab kale loo baahday markii dambena rabshadu ay ka dhacday marka arrintaasi markaa dib ugu noqonayaa oo hawshii ma wadaya alaabtiisa ma timi
waa runtaa rabshad baa ka dhacday alaabtii weli way maqan tahay waxaana lagu rajo weyn yahay inay timaado wixii rabadaanta ka dambeeya waa lagu noqonayaa markay alaabtu timaado halkii baa lagu noqonayaa wixii ceelashiibaa dib loo habeynaya oo laga shaqaynaya
markaad eegto riiganka sokow maxaa kale ee xagga biyaha dhibaatooyin weyn baa ka haysta markaad eegto dadweynaha xilligii jilaalkuna wuu soo dhow yahay bal xaaladda biyaha ee somalilan iiga waran
guud ahaan waad og tahay waan- somaliland waxaa ka mid tahay water stressed areas een, ayay ka mid tahay regionka laakiin een, waxaan kuu sheegayaa eh, in in in badi ceelashii somaliland jirayay dib loo habeeyey oo ay bedidooda functioning yihiin oo shaqaynayaan Een, apart from the- abaarta jirta guud ahaan ee roob la-aanta mooyaane biyuhu eh, ha yaraadeene laakiin gobollada dhammaantood eh, wixii ceel hore u jiray iyo labaatan cusub oo lagu daray way shaqeeyaan marka een, alxamdulilahi rabbilcaalamiin eh, dee ceelashu way jabaan way xumaanayaan haddana waqti baa qaadan inta dib loo habeynayo laakiin waxaan aaminsannahay in shaqo ballaadhan xa- dhinaca biyaha laga qabto gobol waliba eh, eh, biyaha- biyo leeyahay maanta